ku sugan iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa kana raalli gelinaynaa wararkan ay dhegahoodu maqlayaan ama saxaafadda ka maqlayaan ee golaha shacabka ka soo yeedhayaa inuu yahay war raqiisa oo gaaban aan meel la gaadhsiisnayn aanayna ku mooral jabin shacabka soomaaliyeed golaha shacabka iyo xukuumadduba ay sidii saxda ahayd u shaqaynayaan hay-adaha dastuurigan ay socon doonaan haddii lahayd marka labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday koonfur galbeed qalaasihii dhibaatooyinka ka dhacay waxaan noogu baaqaynaa inay isdejiyaan shacabkaasi intii dhimatay ilahay u naxariisto inta dhaawacan ilahay u booga dhalo dadka deegaanada ku nool inay ha isdejiyeen doorashadooda si hufan oo deggan oo miyir qabtana hoo qabsadeen guddoonka golaha shacabka waxaan u sheegayaa markaan uga soo jeedinaya inay yihiin xubnayna ka mid ah aynu doorannay codkeenna u dhiibannay nidhi noo guddoomiya mas-uuliyadda innagoo aynu saarray hadday mas-uuliyaddii ay noo hayeen la habaabaan mooshinna baacsadaan daba cararaan waxaan ugu baaqaynaa inay noqonayaan xibno innagayna ka mid ah hadday afar iyo labaatan sac gudahood ku heshiin waayaan iyagoo heshiisa golaha furi waayana imaan waayaan aqlabiyadda baarlamaanka taa u taalle toosan oo inay qaataan oo ay maslaxadda ummadda soomaaliyeed ku ilaaliyaan innagu yaynaan noqon sidii shinni boqorkii laga qabsaday isku wareegin waxaan rabnaa in taladeenna iyo awooddeenna iyo aqlabiyaddeenna aan ku meel marino sida aan baarlamaanka soomaaliya maslaxadda ummadda somaliyed aan ku badbaadin lahay soomaalidu waxay tidhahdaa hadallo runbuu u dhintaa geello dhuuntuu u dhintaaye runtu waxaa weeye afar iyo tisca gudahood haddii guddoonkii baarlamaanka oo golihii furay ay iman waayaan baarlamaanow tala soomaaliyeed iyo tala baarlamaan iyo tala qaran baa idinla gudban waana mahadsantay